dalkani dawlad baa ka dhisan waana madax banaan yahay qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurka wuxuu sheegayaa soomaaliya inay madax banaan tahay dawlad jamciyadaha qurmaha jamciyadda qurmaha ka dhexaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan qodobka konton iyo afraad waxa uu xadidayaa awoodaha ay dawladda federaalka leedahay oo kamid ah xiriirka caalamiga ah waxaa jirta marka waayahanba minti muddo-aba oo soomaalidu isaga adkeysanaysa oo ka aamusaysay dawlado si khaldan oo qaawan oo runtii aada u guracan faragelin ugu haya dalka arrimihiisa gudaha marka waxaa kamid a inay u yeertaan gobolada ragga madaxda ka ah iyagoo aan dawladda dhexe soo marin heshiisyo inay la galaan qaarkood saldhigya inay dalka ka samaysteen dekedihii o dhan qaateen ciidamo iska qortaan wax allaaliya waxay rabaan ay sameeyaan sidii waddan aan ciidamo ahayn uu yahay ma garata waxaad si gaara usoo qaadateen dowladda imaaraadka carabta oo aad sheegteen falal isugu jira iska horkeen dowladda iyo maamul goboleedyada oo kale in ay samaystaan ciidamo sida aad haddaba adigu carabka ku dhufatay in ay heshiisyo la galaan maamul goboleedyada iyadoo aanan laga tixgelin dowladda dhexe ee soomaaliya maxaa ilaa iyo iminka soo gaarsiiyey arrintan maadaama aanu la soconno in waqti hore ay soo bilaabatay arrimaha aad ka hadlayso hadda adiga ee la xidhiira heshiisyada sida gaarka ah ay ula gelayaan maamul goboleedyada waxaanu annagu ku hadlaynaynay waktiyadaas hadda lasoo dhaafay baarlamaanka sagaalaad waktigiisii dawladdii hadda dawladdan ka horreysay tii kaleo kasii horreysay waxyaalo badan oo duruufo badan oo la tixgelinayay oo ahayd in nidaamka muxuaha dastuurka uusan dhamaystirayn muxuu ahayto xiriirka udhexeeya gobolada iyo dawladda dhexe inaysan dhamaystirayn laakiin wixii ka dambeeyey dawladda xasan sheekh madaxweynaha ka ahay oo tan ka horreysay dee dawladda ictiraafay oo caalamka ka tirsan bay ahayd arrimahaas oo arrimo la yaab la-ah oo weliba dawladaha aanan ka filinayn masalan hadda dawladda imaaraadka oo kale waa dawladaanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh muxuu ahaa haddii ay dawladdaasi wax tarayso inay dawladda dhexe muxuu ahayto soo marto dabadeedna gobolada wixii ay u fidanayso oo wanaaga annagu diidi mayno wixii development iyo horumara markii dawladda dhexe ay la saxiixato inay tiraan gobolkaasaan shaqo ka qabanaya ahlan wasahlan mushkilo male dawladda og oo nidaamka waxa weeye in dawladda dhexe lasoo maro waayo arrintaani waa arrin qodobka konton iyo afraad ku xusan oo dawladda dhexe wixii xiriir caalamiga wasaaradda qusheyn baa jirta wasaaradda arrimaha dawladeed baa jirta qodobada aad soo jeediseen waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay u hoggaansamaan dastuurka dalka ee kana laabtaan mowqifkii ay ka qaateen xiisadda khaliijka ka aloosan arrintaasi baarlamanka maxaa uga furan oo uu ka qaban karaa wuxuu ka qaban karaa annagu waxaanu ilaalinaa dejinaana xeerka dalka u yaala haddii xeerkaas dawladda dhexe ku xadgudubto waa ku qabsanaynaa haddii goboladu ku xadgudbaanna waa ku qabsanaynaa marka waa shaqada yadii weeye maamul goboleedyada tallaabo noocee baad ka qaadan kartaan marka wa waa ay dhici kartaa in ra-iisul wasaaraha baarlamanka uu u yeero madaxweynaha uu u yeero wasiirada ay la xisaabtamaan laakiin weli hore looma arag madaxweyne maamul goboleed oo baarlamanka federaalka uu u yeeray amaba uu doonayo inuu la xisaabtamo marka maxuu noqon karaa amaba maxay noqon kartaa tallaabada baarlamanka soomaaliya haddii aad si xadidan noogu sheegto uu ka qaadan karo maamul goboleedyada sheegay si xadadan si xadadan markaan kugu sheego waxa weeye annagu waxaanu ilaalinaa dastuurka dalka u yaala dastuurka dalka u yaala qodobkaas konton iyo afraad wuxuu sheegahayaa in dawladda dhexa ay wixii arrimo dibadeeda iyadu iska leedahay aysan cid kale lahayn waxaanu marka ku baraarujinaynaa gobolada arrintaas iyo dawladda dhexaba inay kula xisaabtanto laakiin annagu u yeeri mayno mida kale annagu de halkee ka nimid annaga lategeligo xildhibaanadu halkee ka yimaadeen gobollo iyo iyo bay ka yimaadeen soo ma waxaad si gaara u dul istaagteen arrinta ciidamada layska qoranayo waxaan la soconnaa in dowladda imaaraadka carabtu ay tababar u fidiso ciidamo fara badan oo soomaaliyeed ciidamadaasi ma waafaqsana miyaad leedahay hanaankii dowladda waxaan maqlaynay in dadka qaar ay qabaan in ciidamadaasi aanay toos uga amar qaadan wasaaradda iyo taliyayaasha ay hoos tagaan oo ay safaaradda ku xiran yihiin ma sidaabaa kala jeedaa wixii tafaasiiloo ku saabsan ciidamada iyo tababarkooda wasaaradda wasaaradda difaaca iska leh laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa ciidan aan hoos iman dawladda dhexe iyo wasaaradda difaaca ma ogolin waxa weeye hadday wax tababarayaan wasaaradda difaacu inay inay inay soo maraan weye wasaaradda difaacu inay og tahay weye wasaaradda difaacu ciidankaas in loo tababaro ay hoos yimaadaan weye haddii kale boqol maleeshiyooyin oo cusub baa nagu samaysmayso aanan tabaro ahayn iyo iyo muxuaha in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeye iyo nadaam la-aan marka waxaan doonaynaa wasaaraddaas ha ku shaqale wasaaraddaas in lasoo maro wasaaraddu ay ka warqabto ciidamada soomaalida dadka soomaaliya dalka difaacisa in loo tababaraan rabnaa waxaad ku baaqdeen in safiirka imaaraadka carabta u jooga soomaaliya xukuumaddu ay u yeerto iyo wasaaradaha khuseeya islamarkaana ay u gudbiso cabasho ay ku muujinayso faragelinta aad ka dhawaajiseen ee dowladdiisu ay ku hayso soomaaliya ma moogyahay bay kula tahay haddiiba ay jirto faragelintaasi
dawladdaanu kula xisaabtana anagu waxaan qodobka u qoray waxa weeye dawladdu inay og tahay iyo iyo inay shaqo ka qabataan dooneynaa imaaraadka carabtu sidaan kuu sheegay waa dalkaas aanu muxuu ahaa muxuu ahaa wax badan naga dhexeeyaan oo taariikhi taariikh dheer oo markaanu anagu fiicnayn iyaguna ay muxuu ahaayeto dhibaatadu haysatay annagaa caawin jiray sida ay hadda sameynayaan ma aanan samayn jirin mana kala saari jirin dadkoodana iskama horkeeni jirin gubartoorayaashooda ama degmooyinka dadka xukuman ma aanan yeeran jirin maogtahay goormaa laga yaabaa in baarlamanku uu ka doodo mooshinkan annagu guddoonkaan u gudbinay waxaan rajaynaynaa arbacada dooda inay bilaabto haddaala